والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان waxaa aduu noo bilaabmaya kitaabkii adugu kitaabu siyaam kolle salaad iyo zaka hore inoogu soo dhammaatay muslimna dee waaba kan oo marka la eego zaka ayuu soom buu ku xigsiiyaa soomna xaj buu kuba xigsiiyaa bukhaari isagu taa uu ka yanduwan yahay xagga tartiibka oo zaka dabadeed xaj buu adigu markaa raaciyaa dabadeedna soomka xaj buu kaba dambaysiiyaa kolleyna waxaynu soo aragnayba kitaabka bilowgiisii ama kitaab imaan bilowgiisii xadiidkii bunya alislaamu calaa khamsin inay riwaayo riwaayaadkiisa ka midi sowm xajka uu markaas uu horeeyey oo uu soomka rabadaan kaba horeeyey oo haddaan taa eegna waxaabay nooqonaysaa tartiibta bukhaari bay waafaqaysaa jaanib kalena way eegaan oo bacd alculamaa ay sheegaan oo yidhaahaan bade zakadii waa cibaado maaliya xajkiina cibaado maaliya iyo badani buu isugu jiraa ama soomku waa badan maxdiya uun markaa munaasabadan xagga maal inay wadaagsadeen baaba tartiibtiisa uu xajka horreysiiye keentay calaa kulli xaalin bal imaka waa kitaabkii siyaam ayuu halkani kitaabkiisii yahay soom muxuu yahay iyo waqtigee la waajibiye umuurihii kuma tacalluqsanaayo xikmadiisa waa umuuro dee kolley han inaga inagaba qarsoonayn oo umuuraha axaadiista un in alfaadeeda iyo waxay keenaysaan u cinaayoona mooye jawaanibtaa kale iyada imaka taasi wax ina aynu cinaayoonaynan u ihtimaamayna maaha marka baabu fadli shahri ramadaana wuxuu u baabaysan yahay oo dee kitaabka siyaam wixii soom kuba imanaya oo dhan ba uu kitaab u wada yahay abwaab uu yeelan dee waxa weeyaan isaguna marka la eego lafdigan siyaam shamlinaya laakiin kala duduwan markaa baabkii hore wuxuu kaba dhigay bishan ramadaan bal fadliga ay leedahay wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثanaa yaxya bnu ayuba waqutaybata wabnu xujrin qaluu xadaثanaa ismaaciil wahuwa bnu jacfarin عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سندك الروح aynaan soo argi kuma jiro bal inta kale dee waa waxaan filayaa waa xusuusantiinoo way nagu soo noqnoqdaane laakiin abu suhayl iyo aabihii ayaa halkan kala warinayo ismaaciil ibnu jacfar abu suhayl uu ka warin isna aabihii bal duruqda xadiidka aan arki doonaa yar tasmiyadooda oon la yar sugaynaa ee wuxuu uhi abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi idaa jaءa ramadaanu bisha ramadaan marka uu yimaado futixat ama futixat waabiyo futixat labadaba waabay ku dabdiyeen halkane waa la furaa haddii la shadana dee tagsiirun buu keeni abwaabuljannati jannada albaabadeeda ayaa la furaa waqulliqat waa la xidhaa abwaabu nnaari naarta albaabadeedana waa la xidhaa wasufidat waxaa iyadna la silsiladeeyaa ma la xidhxidhaabaa shayaadiinu shayaadiintiina waa la xidhxidhaa oo bisha ramadaan markay soo gasho ayaa dee waxay fadaaisheeda kaba mida albaabadii jannada in la furayo jannadna waa shay makhluuqoo jira imakaba horeno bal markaas wax marka qiyaamo la gaadho la abuurayo uun ma aha albaabadii naartana waa la xidhayaa waxaa kaloo dee shayaadiintii in badanoo dadka ka mida halaynaysayna iyagana waa la xidhxidhayaa waa fadliga bisha xadiidku duruq buu yeelanayaa oo baabka bal matalan dee baabkuma badnaba axaadiistiisu waa xadiidkan abu hurayra una وxadثnي xrmلة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnيi يuنس ويuنس الأyلي عن بن شهاaب عن بن أbي أنس أن أbاه xadثه بن شهاaب imakuu sندka ku jira markii hore إسماعيل بن جعفر buu ahaaye بن شهاaب wuxuu ka warinayaa nin la yidhaaho بن أbي أنس waa ninka abu anas laydhaa inankiisii bal weli waan sugaynaa taa magac kale ana abaahu haddaba ibnu abi anas aabihii waa abu anas buu markaa noqonaya waa abu anas inay ka kale waa inankii bu ahay ayaa xadaahu u waramayo wuxuu ugu waramay أنه سمع أbا هريرة رضي الله عنه يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا كان marka uu ahaadee uu galo رaمaضان بشha رaمaضان فتحت waxa la furaa أbوaaب الرحمة نaxariistuna الجنة waa مaحلkii نaxariista be albaabadii نaxariista la furaa وغuلqت waa la xidha أbوaaب جaهنم جaهنمa albaabadeeda wasilsilatu waa halkii sufidad bedelkeeda waa xadiidkii uune waxaa la silsiladeeyaa la xidhxidhaa shayaadiinu shayaadiintii waxadaثanii moxamed ibnu xaatimin wاlxulwaaniyu qaala labada sheekhe muslimna hore inuu soo maray xulwaanna waa xasan ibnu calinin hiqa oo caalimo weeye sheekha muslimna ahaa waxay labadoodaas yidhaaheen xadaثanaa yacqubu qaala xadaثanaa abi yacquub waa yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf marka aabihiisan uu kaba warinayaana waa ibraahim ibnu sacd labaduba atbaacu taabiciintii bay ka mid yihiin way yar kala horeeyaanuun can saalixin waa saalix ibnu kaysaan can ibni shihaabin muxuu yihi ibnu shihaabin maka xadaanii naaficu bnu abi anasin naafic ibnu abi anas baa ii waramay oo wuxuu iigu waramay ana abaahu aabihii aba anas xadaثhu inuu waramay أنhu samca abا هurayraةa رadي الlه عanه yquل qala رasuul الlahi صلى الlه عalيه وsلم إda dakla رamaضaan bmثl a marna إida jaءa إida kaana إida dakla waa xadiiث keliya un iyo alfaadihii iyo duruqdii xadiidku waa xadiid koley dee aad aynu usoo aragnay oo macnihiisa wada garanaysaan oon u baahnayn joogsi badan ee waxa weeye xagga sanadka abu suhayl can abihi saddexda dariiqba waa ku sugan yahay kol abu suhayl buu yidhi kolna ibnu abi anasun buu yidhi kolna naafic ibnu abi anas buu yidhi ninkan abaa suhayl naafic baa horta magaciisu laydhaa waa ka riwaayada saddexaad inooguma sugan aabihii abaa anas waa kunyadiisii magaca aabihii waa malik ibnu abi caamir alasbaxi abu suhaylkana waa imaam malik adeerkii ruma weeye aabihiiba la walaala yihiin oo dee malik waa malik ibnu anas ibnu malik weeye ninkana naafic ibnu malik weeye maaligaas imaka naafican dhalay waxaa loogu kunyooday imaam malik aabihii oo imaam malik baa malik ibnu anasa anaskan abu anas waa waalidkii malik naaficna waalidka dee anas buu la walaalyahayo waa naafic ibnu malik iyo anas ibnu malik markaa maligan ibnu abi caamir baa abu anas la yidhaah anaskuna waa imaam malik aabihii naaficna markaa waa imaam malik adeerkii naafic iyo aabihii malik ibnu abi caamir labaduba waa laba taabici oo kala weynun waa laba taabico labaduba siqa labadoodana horeynu kitaabka ugu soo aragno horey inoogu horeeyeen kitaab limaan iyo ayay inooguba horeeyeene bal adigu se waa kaasuuno waa naafic ibnu malik ibn abi caamir اlasbaxi malik ibnu abi caamir baa la yidhaahaa abu anas kunyadiisu tahay anaskaasna waa imaam malik waalidkii ama aabihii weeyo malik ibnu anas baaba aha waa qoyskaa markaas taasi waa xagga sanadka inta yaree kuba sugan xadiidkuna bal dee kolley fadliga bisha ramadaan ay leedahay baa inoogu suganoo albaabadii jannadaa la furaya riwaayana albaabadii naxariista waa tan aan ku hayno albaabada samadna xadiis buu ku imoo dee jannadu xag saray nagaba jirtaa bal markaasi furitaankan la furayaana waa fadliga bisha iyo dadka dee saa'imiinta ah ee muslimiinta ee soomaye acmaashan bisha loo jideeyey laba imanaya xumaantii kaba joogsanaya in waxa weeyaan baaba dee iyagii looma furayay taasna calaamo fadligiina way u tahay camalkan saalixee badan ee laguma gelayo taasna waaba dee calaamadeed iyo waxaan dee dadkii loo dhib yaraynayo bal laakiin waa furitaan xaqiiqiyo waxba macno majaaziya kuma xambaarayno acmaashan dadkii u kor noqonaysa kama dhigayno naartiina waa la xidhaya oo naarta dee dadka lagaba xidhaya waa dadkii muslimiinta ahaa ee soomayay ee wixii ay naar ku gelayeen ba haaliban san aragno waa la yaraystaa waa lagama joogsadaa ama waa la yaraystaaye kuwaasee dee kii gaalkaa ama xumaan waday adaabkiisii naareed waa u furan yahay hadduu bisha dhintana dee cadaabkii waa leeyahay uun ee waa albaabadii naartana waa la xidhayaa shayaadiinta xidhxidhitaankooda halkan wasufilat asafad waa algullu ama waxaan dee luqunta iyo gacmaha dadka la ysugu xidhaa taas baaba imaka safadna laba yidhaa gullina laba yidhaa aqlaalna laguma jamciyaa marka shayaadiintii baa la xidhxidhayaa riwaaya waxay kuba timi maradat ljini ama maradat shayaadiin waa shayaadiinta kuwooda dee aada u madax adag ifsaadka iyo sharka badan ayaaba la xidhayaa ibnu khusayme iyo waabay khaas yeelaanoy kaba dhigaan waa si u tarjamaysay iyadoo xadiidkaa isaga iyo keyrkiiba ama dad kaleba ay soo saareen eegaya bal muhimku shayaadiintii waa la xidhxidhaa saa daraaddeed baan arkaynaa dee in badan oo markii hore xumaan ku dhex jirtay inay kasoo noqonayso xumaantii ay kaba gaabsanayso laakiin waa la xidhayaa dhukama dhigna dee inaan sharbo dhac ahayn macsiya dhac ahayn oo dee dad xumaantii ku jiraa waa kuwan jiro iyo sharkie laakiin dee xidhitaankan shaydaanka la xidhay kama laazimaysay inaanay macsiya dhicin oo macsiyadu xaggiisa un kamay wada iman jirin iyo ifsaadkii iyo taswiirkii kama iman jirin in badani xaggaasay kaba imanaysay naftii amaara bisuu ama alkhabiisa taas shaydaankii insigee dadka xumaanta u qurxinayo wixii waa joogaano ma aha uun in waxa sharee dhaca ama macsiyada lagu dhacaa shaydaanun uu sabab u wadaa xag shaydaanu ay kaba imanayso markaa kol hadduu xidhan yahay la yidhaha shaydaan macsiyadiiba way joogsanaysaa macsiyadii dee asbaabo kaleba way lahayd duruub kalena way kaba imanaysay cid kaloo ruuxa waxa kuba xambaaraysaana way jirtaybe laakiin de waa wax waaqicah aynu ognahay oo waxyaalo badan oo markii hore dadku ay ku dhex jireen oo xumaan ahabaa laga joogsan daacaadkii baa loo dadaalaya oo tad masaajiddu ay buuxdeen salaadii jamaacadiiyo oo laba ilaalinaya tilaawadii qur-aanka la badsanayo sadaqadii la badsanayo oo dee waana umuuro madaahirteeda ay umuurahan xadiidka laynoogu sheegay ay kaba mid tahay kule qolooyinkiina sharaxaysana sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu yar lafdigan ah idaa jaa ramadaanu idaa kaana ramadaanu idaa dakala ramadaanu saddexda lafdiba lama socodo idaa jaa shahru ramadaana marka wuxuu leeyahay tani waxay daliil u tahay waa qowlka bukhaari iyo muxaqiqiintu ay ku tegeen waana qowlka sawaabka ah inay dee bannaan tahay in la isticmaalo ramadaan iyadoo lafdiga shahri aanu la socon oo ramadaan keliya la isticmaalo dawaa'if culimada ka mida ayaa yidhi ramadaan keli ahaantii lama isticmaalayo shahru ramadaan baa la odhanaya oo waxay sheegteen ramadaan marka sidaa la yidhaha inuu magac maacayada ilaahay ka midayo dee lama odhanayo markaa idaa dakhalayo idaa jaa ramadaanu keliya ee shahru ramadaan hala raaciyo waayo isaga markuu mufrad yahay ama keli yahay taasuu noqonaya laakiin waxay taa uxujaysteen waa wax daciifa xadiid halkan laga qaadan kara maaha asmaada ilaahayna waa tawqiifi oo daliil saxiixa ayuun bay kuba sugnaataa bal waxay tahay uun kollay qowl labaad baa jirto haddii qariino sarfinaysaa sida lafdigan xadiidka oo kale ay jirtona waa la isticmaalaya laakiin marka aanay qariina jirin laba isticmaalayo kuwa dhihie laakiin qowlka sawaabkii waxa weeyaanuun ramadaan bishan weeye ayaaba loo yaqan asalka hore haba yidhaaheen dee waaba min aramdaa iyo waxyaaluu kaba yimi oo malaa waktigii magaca loo bixiyey waafaqday ee laakiin muhimku waa bishan aynu naqaano magac ilaahayna maaha marka haddii shahri lala xidhiidhiyo haddii laga gooyo labadu waa isku midho labadaba waa markaa wax bannaan kollayna axaadiida wax kusoo noqnoqoto weeye horena kuwo kale waan usoo aragno bal waana inta uu halkan baxsi fiican uu leeyahay imaam nawowi halkan uu kuba sheegayo kolley bal axaadiidan waa axaadiisan garana waxaan kaba odhanay intaa w baabu wujuubi sawmi ramadaana liru'yati lhilaali haadaa kani baabu wujuubi sawmi ramadaana bisha ramadaan soomkeeda la soomaa waajibnimadkii aw waajibka noqonaya weeye liru'yati lhilaali waa cinda ru'yati lhilaali marka bishii la arko ay bishii ramadaan bilato waalfitri wa wujuubi lfitri iyaduna waxaa kale u baabaysan yahay afur la afuraa inuu waajib noqonayo liru'yat lhilaali waa liru'yati hilaali shawaal shawaal bisheeda marka la arko oo soomkii waa laga afuraya dee waqtigii soomku u baxay wa annahu e waxaa kale uu baabiye waa baaba annahu idaa guma haddii la qariyo oo bishii hilaalkii weeye fii awalihi waa ramadaan markaa uu soo gelayo aw aakhiri ama dhammaadkiisa oo markaa uu baxayo ayaa daruur baaba jirta bishii baa la arki waayey ukmilad in la buuxinayuu baabkeedii yahay ciddatu shahri bisha tiradeeda ama shacbaan haba noqoto ama rabadaane halaatiina yowman kol haddii aan la arag araggaayna lagu soomaye ama lagu afuraye wax qariyeyna ay jiraan bishii kolba markaa dhammaanaysay ayaa tiradeedii soddon laga dhigaya ama shacbaan ha noqoto ama rabadaane bal taas buu baabku u baab yahay waana duruq badan oo bal matalan xadiidka hore yeelan doono waxaa la arkaa baabka aada u dheeriba waa laba xadiid oo keliya ee riwaayaadka ayaa badan iyo duruqda xadiidka ibnu cumar gaar ahna haba noqoteen bal taas buu baabkeedii yahay markii hore kitaabu siyaam buu kaba cabiray imakana asoom oo ka lafdigan asoom iyo asiyaam labada waa laba masderoo ficilku leeyahay saama yasuumu sawman iyo saama yasuumu siyaaman waa laba masder uu leeyahay waa caadiya wowga iyo ya-duba xadaثna yaحyى بن yaحyى qال qarأت عlى maliki عan naafiع عan iبn cmr radي الlahu canهuma عan النabiyi slى الlahu عalayه waslم anahu dakara anahu rasuulkii ilaahay dakara wuxuu hadal qaaday xusay rabadaana bisha rabadaan iyo dee bal markaas ay kusoo gelaysay iyo sida lagu soomaya iyo faqaala markaa wuxuu yihi laa tasumuuha soomina xataa tarow ilaa aad ka arkaysaan alhilaala waa bishii oo dee shacbaan markaa ay baxayso weeye ilaa ay bishii bilato waa bishii rabadaan oo bishii aad ka aragtaan ha soomina walaa tuftiruuha afurina xataa tarawhu markaad sii soomanaydeene rabadaan ay idiin socotayna hasoo ha afurina ilaa bishii waa tarow hilaala shawaal weeye waa bishii shawaal aad ka arkaysaan oo ay bishu bilanayso fain uqmiya calaykum haddii laydinkaba qariyo oo markii hore isagu idaa guma guma ayuu sheekhu tarjamada isticmaalay ama tarjamada nawowi oo kale lafdigan uqmiyaana xadiidka imaka inooguba sugan alfaado kalena waa inoo dambeeyaayo gumadan baaba inoo dambaysa bukhaari oo kale habiya way dhacday gumiya oo bal matalan la takfiifyaana xadiidka duruqdiisa way kuba yimaadeen bal markaas oo kale oo uqmiya iyo gumiya iyo gumiya iyo guma iyo kamiye iyo kamiye iyo intuba waa alfaada isla wada macnaaho macnuhu waa haddii laydinkaba qariyo wax idinka qarinayaa meeshii ay jiraan uqmiya alhilaal weeye oo bishiibaa idinka qarsoontay calaykum in dee aliqmaan imika waa taqdiyo xataa ruuxan almuqmaa calayhi marka lamyir daboolayna caqligiisii waa daboolanyo waa kan garashada ay kaba tegeyso waa sabaab keliya un wixiisii baa ama garashadiisiiy wixii baa wax qariyeen taan fain uqmiya calaykum faqduruu qadara lahu isaga naa bishaas kolba a ku jirteen waxaa u qadartaan tamaam alcadadi weeye tirada dhammaadkeedii u qadara oo soddon maalmood ka dhiga ama shacbaan ama waxa weeyaan rabadaan hadday markaa baxaysay bal xadiidku alfaaduu yeelan marun baan yar wada eegi doonaan xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna abu usaamata qaala xadaثna cubayd الlahi can naaficna an ibni cumara radi allahu canهuma cubaydulaahiga naafic kaba warinaya dee waa nin aada u caalim ahaa inu marar badan soo aragno kolley deetaa inuu idinka qarsoomo maaha cubaydullaahi ibni cumar ibni xafs ibni caas ibni cumar ibn khadaab oon hore usoo sheegnay culimada xufaada qaarkood inay marka la eego xagga axaadiista naafic ay isaga fadilaan bay imaam maalik xataa kasii horeysiyaan iyadoo haddee maalik can naafic can ibni cumar oo sanadka hore aan ku haynay uu ahaa silsiladii silsilatu dahabi ee bukhaariya ay kuba tegeenba asaxu asaaniid cala aliطlaaq sanadka ugu sixo badan asaaniida oo dhan ba inuu kaa yahay oo silsilatu dahabna silsiladii loo yaqaanay ay tahay bal cubaydullaahi can naafic xadiidku inta hore waa xadiid naafice ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam dakara rabadaana fadaraba biyadayhi labadiisii gacmood buu isku dhuftay macnaa daraba biyadayhi iyo safaqa oo kale iyo dabaqa iyo intuba waa alfaado riwaayaadka xadiidka inoogu iman doona maqsuudkuna waxa weeye uu isa saaray oo saasuu labadii ka fuumid ahaan kii kale u geeyey isagoo tiradan ishaaraya markaasaa muxuu yihi faqaala ashahru bishu haakada wahaakada wahaakada macnaa laba goor ayuu horta mid tobankoodiiba farood yagay wada taagay inuu isanna isugu geeyey buu ishaaru yihi bishu intaa weeye iyo wahaakadaa saas markaasuu markii saddexaad muxuu yihi wahaakada uma caqada wuxuu laabay ibhaamahu usuulkiisii fi haaliati waa usulkii bid halkii bidix buu fi haaliati markii saddexaad ujeedadu markuu laba goor saa yihi ayuu markii saddexaad si dee bishu sagaal iyo labaatan bay noqotaa macnuu y maha weligeedba waa sagaal iyo labaatane inuu ugu caddeeyo oo ishaarada buu dadkii ugu bayaaminaye ayuu usuulkiisii laabay intii kale uu taagay oo uu yihi waa dee markii horena labaatan bay ahayd marka usuulkii uu laabayna sagaal iyo labaatan bay noqonaysaa bishu saas weeye macnuuna maha imika xasri bishii lagu koobayo sagaal iyo labaatanuun lagu koobayo ee waxa weeya saasay noqotaa oo sagaal iyo labaatan way noqotaa dee soddonna way noqotaa marka kol haddii arrintu taa yahay oo sagaal iyo labaatanna ku dhamaato bishu soddonna kuba dhammaato maxaad yeelaysaan fasuumuu liru'yati idinkoo dee sa idin fudud eegaya sagaal iyo labaatan ha kaba dhigina waayo soddon bay noqotaa idinkoo ixtiyaad eegaya soddon un ha ka dhigina bishii sagaal iyo labaatan bay noqotaa ee arrintiinu markay bilow iyo dhammaadba tahay aragti ha ku xidhnaato oo fasuumuu sooma liru'yati waa aragtidiisa daraaddeed ama cinda ru'yati wa aftiruu afurana markaa soomka dhammaynaysaan liru'yati waa aragtida bishii aragteen fain uqmiya calaykum haddii laydinkaba qariyo bishiio daruur iyo cirku uu leeyahay ama caadiya wax idinka qariyey faqdiruu lahu bishii waxa u qadartaan halaaثiina waa soddon cisho ka dhiga qdiruu lahu hamsadu waa hamsatu waslin oo dee saa daraaddeed dee maka fa baa ka horeyse waan la waslayna faqdiruu baan odhana hamsada markaa fadxaya waxba uma aqriyayno xagga marka la eego daalkana in la kasiriyo iyo in la damiyo labadaba luqada waa wax ku banaan in la yidhaha faqdiruu lahu iyo faqdiruu lahu qadara yaqdiru iyo qadara yaqdiru labaduba shay banaan macnuhuna waxa weeye siyo suyuudi kitaabkiisa zahru ruba la yidhaaho oo sharaxan kooban ee uu ku leeyahy nasaahiga uu ku yidhaaho xaqiquu maqaadiira ayaami shacbaan macnaa waxaa sugtaan oo dee dhammaystaan oo qadartaanuun ayaamihii shacbaanti oo xataa tukmiluuhu halaaثiina yowman ilaa ka dhigta ama soddon cisho waana dee sida xadiidka lafdiga kale kuma yimi ayuu kuma fasiraya bal alfaadu way noo dambeeyaan macnaa qadara oo qadara ujeeddadu eega bisha bilowgeedii kasoo eego taa u fiirsada oo soddonkii u qadara oo soddon cisho adigu bal markaa tamaamkeed taa qadarkiinu ha noqdo taasna deeta ku afura وxadaثna بن نmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna cubayduلlahi dawa cubaydullahi ninkii marka hore bay noogu sugnayd bihada isnaadi oo can naafic can ibni cumar wa qaala waxaanu yihi riwaayadan isaga ibnu numayr riwaayadiisa weeye cabdullaahi markii hore abu usaama maxamed ibnu usaama lafdiga hore kaba wariyey cabaydullaahi fain uqumna calaykum halkii uqmiya calaykumti wax kalama uqmiya waa isla mid ee lafdigii uqmiya iyo qumba waa ta aan leenahay waa isku mid iyo alfaadihii kalean sheegnayba faqdiruu halaaثiina lahudii baan la socon soddon qadara oo bishii soddon kol hadii laydinkaba qariyo taa naxw xadiii abi usama tasabi usama xadiidkiisii wax laba mid ah waxadaثanaa weli duruqdii waxay noo socotaa xadiidkan ibnu cumar hadhow naafic baa ka bixiyo dad kaloo ruwaadii iyo asxaabtii badnayd iyo xertii badnayd uu lahaa ibnu cumar dad kaba mida ayaa dee mid mid inooguba iman doonay laakiin xadiidku waa kii ibnu cumarun saas daraaddeed buu raqamkii koowaad u leeyahay marka la eego raqamkan kitaabka axaadiistiisa dhammaynaya ama dee raqamkan min awal kitaab ilaa aakhirihi isagu socda waxadaثna cubaydullahi bnu saciidi qaala xadaثna yaxya bnu saciidi yaxya bnu saciid alqaطaan weeye walaalana maahay dee magacaabun bay kuma kulmeen waa abu qudama sarksi ninkan ama sarkhasi can cubaydillahi bihada isnaadi maanta yaxya ibnu saciid baa cubaydullaahi kaba wariyay isnaadkuna waa kii hore waa can naafic can ibni cumar markaa wa qaala dakara rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam ramadaana faqaala ashahru tiscu wacishruuna bishu sagaal iyo labaatan weeye macnuhu waxa weeye sagaal iyo labaatan buu noqdaa ee maaha in la xasrinayo leeya sagaal iyo labaatan un werigii weeye ashahru haakada wahaakada wahaakada bishu saa iyo saa iyo saasuu noqdaa wa qaala waxaanuu yihi faqdiruu lahu intaa haddii laydinkaba qariyo arki weydaan dee horta aragti un ku sooma aragti ku afura laakiin haddii laydinkaba qariyo bal tirada dhammaadkeedii iyo kamaalkii cadadka qadarown walam yaqul halaaiina oo isagu intan halaaiina muu raacina faqdiruu lahu buu ku gaabsaday وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل قال إسماعيل بن جعفر عن أيوب وسختياني ما أنت عبيد الله بقى اسمك بحيالكي لكن ولي حديث كي نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون بشوى سقالي اللباطن macnaa sagaal iyo labaatan buu noqdaa cibaaraadka xadmuday inu intaas uu kuma kooban yahay laakiin de waa axaadiistii kalena way noo caddaynaysaa waana sim falaa tasuumuha soomina xataa tarawh ilaa bishii aragtaa walaa tuftiruha afurina xataa tarawh ilaa aragtaa waa bishii dambe shacbaan shawaal fain guma calaykum haddii laydinkaba qariyo waxaa idinka qarinayaa jirto ru'yadii samadii aanay saafi ahayn faqdiruu lahu bal tirada dhammaadkeed iyo soddonkii cisho u qadara inta bisha bilowgeedii soo tirsataan وxadثnي حmayd بن مسcاd الbاhiliي qال xadثna بشhr بن المفضل qال xadثna سلمة وهو بن علqمةa عن ناaفع سلمة بن علqمة maanta ayuub halkiisii yimi oo isna أصxaabtii نaaفica نaaفic baa dad badan buu lahaa mxer badan be horaan salamana usoo aragnee عan cabdاللahi بن cmر رضي الله عنهma qال أنه qاal قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشhروuن waana taan leeya xasri ma aha فإdا رأyتmuni ilaa bisha ad marka aragtaan fasuumu oo dee شhacbaan dhammaato bishii sooma وإdا رأytmuu haddaa bishii aragtaanna waa markaa rabadaan kusoo jirteen bisha ay bilato faafطiruu soomkii daayo afura fain guma عalayكم faqdiruu lah xadثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnii يuنس can ibni shihaabin naafic xadiidkiisii waan ka hadhnay xadiidkii ibni cumarin weeye ama waan ka soo baxnaan ujeedaa ibnu shihaab wuxuu ka warinayaa qaala xadaanii salim ibnu cabdillaahi waa salim ibnu cabdillaahi ibni cumar weeye axad اfuqahaaءi sabca bacan calى axad اaqwaal ana cabdاllahi bna cumar oo waalidkii radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu إdا رأytmuه waa hilaalkii marka aragtaan fasuumuu وإdا رأytmuه hilaalkii marka aragtaan ee رamaضاan baxaysana faأfطiruu fain غuma عalayكم faqdiruu lah وxadثna يحيى بن يحyى ويحيى بن أيوب وqتayبة بن سعيidi وبن حجri qال يحyى بن يحyى أخبرna وqال الآخروna xadثna إسماعيل وهو بن جعفر ujeedada afarta شheekhe mسلم leeya إسماعيل بن جعفر bay ka wada warinayaan ee يحyى التmيمي ama ayaa isagu wuxuu leeyahay yihi akhbaranaa inta kalena maxay yidhaaheen xadaثanaa ismaaعiil can cabdالlahi bni dinaarin maantana waa raawi kale oo ruwaadii ibnu cumar kaba warinaysa waa cabdالlahi bnu dinaar o hore aan usoo aragnay anahu samica wuxuu maqlay cabdالlahi bnu dinaar waa alcadawiyi mowlaahum waa reer bani cadi waa reerkooda ibnu cumar iyaba ay welihooda leh welihiisa leh أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ليلة بشhوa sagaal iyo labaatan habeen waa lafdigu inagu soo noqnoqday macnuhuna maaha xasrin la xasrinayo bishii intan lagu xasrinayo iبن الcرaبي رaحimه الlahu taعaalى ba wuxuu yidhaha koley tirmidina waa شharxay bukhaarina waa شharxay mslimo شharxine ee xadiidkan markuu qabanaya wuxuu idhahaa macnuhu waxa weeyaanun xasrun min jihati axadi darafayhi macnaha bishii dee sagaal iyo labaatanna way noqotaa soddonna way noqotaa ee markaa cibaaradani labadii daraf waa sagaal iyo labaatan iyo soddonki waa xaggii sagaal iyo labaatanka dhinac ahaan bay waxa weeyaan laga xasriyo macnuhu waxa weeye markaas sagaal iyo labaatan buu bishuu noqdaa wahuwa aqalu waa bil inta ugu yaro intaa wax ka yar ma noqdo weeye marka wayakunu halaatiina wahuwa akaru soddonna waa noqdaayo laakiin waa inta u badan oo bishu bal dee xadiidka saxiixa dhacayba ayaaba waxa weeye ina shahra yakunu tisca wacishriina lafti saasaa jira bishu wuu noqdaa wuxuu noqdaa sagaal iyo labaatan si soddonba u noqonayo hadalkii ibnu carabi muxuu ahaa waa xasrin markaa dhinaco macnuu waxa weye bishu sagaal iyo labaatan bay noqotaa kama yaraato waana inta ugu yaro soddonna way noqotaa waana inta u badan intaa kama badnaanayse markaa waa cibaaradiisi falaa taأkuduu anfusakum bisawmi اakari اxtiyaaطa idinku naftiina unha laaziminina inta badan ee soddonkaa inaad qabsataan oo aad taasuu soomtaan had iyo goor idinkoo ixtiyaad ahaan u soomaya walaa taqtasiruu calى اaqali takfiifa inta u yaree sagaal iyo labaatankaana idinkoo fudaydsanaya taa ha kuba gaabsanine laakiin maxay noqon walaakin ijcaluu cibaadatakum murtabidatan ibtidaaa waintihaan biistihlaali laakiin cibaadadiinii kaba dhiga mid ku xidhan hadday tahay bilow iyo hadday dhammaadba tahay biistihlaalihi bisha biladkeedaun taas waayo ine sagaal iyo labaatan buu noqdaa marka haddii dee bishii markaa ay bilato sagaal iyo labaatana bishii ku aragtaan khalaas waa idin dhammaatay haddii taasi ay markay soddon noqoto aragtaanna waa saxay adigu taasuna idinkuba xidhnaato haddii laakiin dee uu yimaado qarsooni iyo taasi ay timaado qeyb iyo wax laba mid a iyada taasna waa tan tiradii la buuxinayo ashahru tisca wa cishruuna leylatan markaa kolle de arrintidaayuu sagaal iyo labaatanna noqdo soddonna noqdo rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh intuu soomayba kolley abi da-ud iyo tirmidi iyo kuba sugan waxa weeye xadiid ibn mascuud iyo xadiid caaisho axmed kuba sugan iyo intii uu sagaal iyo labaatan soomay baa ka badnayd intuu soddon soomo qaar baaba kuba taga sagaalkii rabadaan uu soomay mid kelihiina soddon kaba ahayd intii kale ay dhinayd bay baarkood yidhaahaan laa tasuumu ha soomina xataa tarahu ilaa aragtaan walaa tuftiruu xataa tarahu ilaa an yugama calaykum oo bishii in aragtaan un mooye ha soomina marka aad sii soomaneedeedna idaa aragtaan mooye ha afurina ilaa an yuqama calaykum in laydinka qariyo un mooye oo bishii arki weydaan fain uqima calaykum faqdiruu lahu qadaritaanka halkana dee waxaan leenahay sida laftigii hore aynu ku soo haynay faqdiruu lahu halaaiina waa soddon bishii taas dhammaadkeed iyo tamaamkeed qadara oo ka dhiga soddon bishii oo buuxiya bal macnuhuna waxbaa inoo yar dambeeya horta xadيثkan alفاadihiisa israacinaynaa xadثnا hاrون بن عبد اللahi qال xadثnا روح بن عباadةa qال xadثnا زكريا بن اسحاaq qال xadثnا cمر بن dinاri imaka haddii aan baabkanoo keliya tirano markii hore naafic baan soo aragnay haddana salim cabdاللahi بن dinar imaka ninkana walaalo maahe laakiin waa isku dabaq oo sheekh keli sheekhiya la wada kulmeen oo talaamiid baa la wada kulanta waa kala caalimsanaadeen camar baa ka caalimsan ninka kale laba sanoodoo isku xigay dhinteen oo dee ishtibaah waa yimaadaan xadaثna cmr بن dinar anahu samica بna cmara radي الlahu canهuma yaqulu samictu الnabiya slى الlahu عalيه waslم yaqulu ashahru haakada وhaakada وhaakada waa noqdaa intaa weeye wqabada ibhaamhu fi الثaaliثati markii saddexaad haakada haakada haakada lahaa markii saddexaadba soolkii laabay sagaal iyo labaatan bay markaa noqonaysaa waxadaثanii xajaaج bn الشhaaciri qaala xadaثanaa xasan اlأshyabu qaala xadaثanaa shaybaanu can yaحya qaala dadku waa dad aan soo aragnay xajaaج ibnu shaacirna kolley waa xajaaج ibnu de ibnu yuusuf ibnu xajaaj baa la idhaahdo xajaaj ibnu yuusuf bay isku magacayiin magaciiyo magacaaba iyabay kuma kulmeenba laakiin dee waa dad aada u kala dheer xagga kalena sifo aan wadaagsan aadna u kala fog xagga waqti ahaan oo ninkani waa sheekha muslime bal xajaaji wuxuu ka warinaya xadiidka xasan ibnu cali alashyaab isna hore waa nin saqoynu soo maray shaybaankana waa shaybaan ibnu cabdiraxmaan inaxwi oo in hore usoo marnay isna abu mucaawiya yaxyana waa yaxya ibnu abi kasiirkii caalimka ahaa ee horena ay dee kitaabkaba kuba badnaa ama axaadiisa badan lahaa qaala wuxuu yihi markaa yaxya wa akhbaranii abu salaam mala axaadiis kalena waa la socday tan buu kuba cadfayaa kan waxaan ahayn buu kaba maqlay markaasuu leeyay waxaa kaluu igu warramay abu salamata anahu samica ibna cumara radia allahu canhuma yaquulu samictu rasuul اllahi slى اllahu عalيه waslm yaqulu aلshahru tisc وacishruuna wa kama yakunu ثalaثiina waxadaثna sahl bn cثmaan qaala xadaثna ziyaad bn cabdالlaahi albakaa'iy can cabdilmalik bni cumayri can musa bni dalxata can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma imakanaka abu salaamna waa ka baxo musa bnu dalxat bni cubaydillaahi waa axad alcashara dhalay oo waxa weeye muuse bnu dalxat ibnu cubaydillaahi weeye hore usoo maro hiqo weyn ah oo taabici weyn ah ayaa xadiidkii ibnu cumar kaba warinaya ziyaad ibnu cabdillaahi albakaaina hore inuu soo maray ziyaad ibnu cabdillaahi waa nin xagga cilmiga siiradana ibnu isxaaq iyabuu kaba wariyaa weliba xadiidkiisana aad buu u dabdiyey xagga siira marka la eego aad buu mutqin ugu yahay ama sabti buu jaanibkaa ku yahay ninkan cabdimalik ibnu cumarna isaga waa dee macruufa iبن cmr ba mxuu yihi عn النabiyi slى الlaهu عalيه waslم qaal الshahru haakada وhaakada وhaakada caشhrا وcaشhrا وتisعا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال وحري جبلة بن صحيم التيمي كل وتيمكي شيبان وي waana nin taabiciyo iqo oo la arkay imika inoogu horeysay laakiin axaadiista buu leeyahay dhowr xadiis oo dambe ayuu yeelanayaa waana ninkaa ibnu cumar asxaabtiisii kaba mid ah wuxuu yihi samictu ibna cumara radi allahu canhuma yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam ashahru kada wakada wakada wasafaqa tasfiiqu maaha inuu sacabeeyey waa halkii horena daraba waynu soo maray dabaqana way noo taalaa uu isa saaray u weeyo labadii gacmood buu saa isugu daboolay isagoo sheegaya un tirada tobankaa ishaaraya biyadayhi maratayni laba goor bikulli asaabicima laba goor buu saa isu saaray oo waxa weeyaan uu saa labadii kaf isagoo ay faruhu wada dhan yihiin tobankii faroodba uu taagayo wanaqaso wuxuu nuqsaamiyey fi safqati haalitati safqadii saddexaad xadiidka dariiq shucbana waa inoo dambeeyaayo aada moodo faacilka safaqa inuu isagu markaas de kolley xadiidkan baa inoo dambeeya shucba jabalo kaba warinaya waxaana inoo dambaysa ninkan dee walow sifadii uu jabalo ka arkay uu tilmaamayey jabalana sifadii uu ibnu cumar kaba arkay tilmaamayey inuu kii waxaan laba yimi shucbo ahaa ayaa lafti inooguma dambeeye bal waanu inoo dambeeyaaye laakiin wuxuu nuqsaamiyey safqadii ama darbigii saddexaad labadiisa gacmoodiisa saarayey ibhaam yumna alyusra suulka midig ama suulka bidix mid ahaan ayuu dhima adigu muhimku waa sagaal iyo labaatan buu ka dhigay وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna محamed بن jaعفari qال xadثna شhucbat عan cqbata wh بن xuraysi isaga hore usoo aragnay qaala wuxuu uhi cqba waa nin kaleo isna asxaabta ibna cmara samictu bna cmara ayaan maqlay radي الlahu canهuma yaquulu qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم الشhهر تسع وعشhروuنa marka waa halkan halkan sheegaye وdبqa waa isku dabooray شhucbaة شhucba oo u isa saaray weeye yadayhi labadiisii gacmood waana labadii kafu ثaلاaثa maraarin saddex goor وakasara wuxuu jebiyey laabay weeyaan alإbhaama suulkii ayuu في الثالثati markii saddexaad oo markuu laba goor saa iyagoo dhan isu saaray ayuu markii saddexaad labadii suul mid ahaan buu laabay oo sagaal baa soo hadhay waa sagaal iyo labaatan istadbiiqiisana laftigaaba xadiidka duruqdiisa kale dee kitaabkeena kuma sugnayn ayaaba maxay ahayd wadabaqa shucbatu waa can sifa ama wasafa shucbata can sifati jabalata can sifati ibni cumar oo arinku wuxuu ahaa oo uu la socday oo dee uu ka dhaqaaqayay sifadii uu jabala uu laba yimi na waxaan ujeedaa cuqba uu laba yimi cuqbana waxa uu kaba dhaqaamay waa sifadii deeta uu ibnu cumar laba yimi taas bay ahayd bo waxa weeyaan arinku waa sii dee uu ibnu cumarna rasuulka ilaahi uu kaba soo naqlinaye qaala cuqbatu waxsibu qaala inuu yidhi baan u malayn ashahru halaaثuuna laba goor buu sheegay oo kolla dee suul buu markaa laabay oo sagaal iyo labaatan bay noqotay kolla saddexdoodiiba waa taam yeelay oo inuu yihi bishu soddonna weeye macnaa siday sagaal iyo labaatan ba u noqoto dabaqa kafey halaaa miraarin isagoon midna labaa laabin bal laba dariiq baa inooga hadhay labadoodaan israacinayna waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna hunarun can shucbataxa وxadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاar qاl بن المثنى xadaثna mحamed بن jaعفr qال xadaثna شhucbة عan الأswad بn qaysi qaal wuxuu hi aswad بn qays abu qays samictu سacيid بna cmr bn سacيidi labadooduba waa laba taabici أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يحdث xاaل waramaya عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل رasuulka ilaahay wuxuu yihi إna anagu haddaan umada nahay waa umadan umaة umad baan nahay iyo جamاaعة أمiyة أmiye ah oo looba نisbeeyey alm ilى اlm looba نisbeeyo ujeedadu waaba tan tafsiirkeedi laa naktubu wax ma qorno walaa naxsubu mana xisaabina xisaabaha dee xidigaha iyo manaasisha iyo godadka ay leeyihiin iyo waxyaalahaasba kolkol dee ay wax kaga sheegi karaan bisha bilowkeed iyo inay bilanaysa iyo inaanay bilanayn iyo waktigan iyo waxyaalaha caynkaasa dad waxaa xisaabiya ma aha oo ma qorayno dee waa si iyaga waktigaa u badnayd dad wax qori jiray ka mid bay ahaayeenba laakiin maxaa gaalibkooda u ahaa inaan u qori jirin rasuulka ilaahina waa tan sifadiisa ayd annabiy اlumiy inuu ahaa nebiga umiga ee ah aan isagu wax qorin wax la qorayna aan aqriyin dee waa kaa cilmigaa kale ee de ilaahay kusoo dejiya kaas aan lama dhamaynayna si kastoo loo sharxan aan guntiisi iyo qacrigii la gaanin xataa axaadiiiisi laakiin isagii wax gacantiisa wax kumuu qori jirin waxna mu aqri jirin oo dee kutubtii horena waa sifadii uu kuma lahaa tilmaantii uu kuma lahaayo de ilaahay qur'aanka inoogaba sheegay haddii uu yahay mid wax qoraya kuwa muqdiriintii in shaki geli lahaayo ay odhan lahayd a wixii horeyo unbuu soo guuriyey oo uu soo qortayba rasuulka ilaahay ma qori jirin dee taas weeye ummadduna taasaa uba badnayd xadiidka le xudaybiya axaadiiseedii ah ayaa wuxuu kuba yimo saxiixa bukhaariya kuba sugnaa markii ay diideen inay rasuulullahi inuu yahay ama dee rasuulkii ilaahay ay aqba diideen aqbalaan qolooyinkii quraysh xaggeeda uma socday ee mufaawadadaas ama iyaga xaggooda waa suhayl ibnu carmeed dee intaan usoo islaam bahd isagaa mufaawidkooda uu diiday ee uu rasuulkii ilaahay cali amray inuu masaxo isagaa qorayo calina uu diiday u yihi adu ma masaxayo inuu yihi ii dhiibo ituso rasuulki ilaahay markaa halkii uu masaxay oo kale oo si wuxuu qoray moxamed ibn cabdillahi bay lahayn qor taas oo kale oo adugu bal taas kolley qaryo dambana oo qarnigii shanaad iyo kolley dee andalus iyo meelo hadal dheer baa yimi dad baaba lagu gaaleeyo imaamkii weynaa ee baaji oo kale ayaa isagoo xadiidkaa kaba dhaqaaqaya yihi rasuulka ilaahay waxbuu qoray oo waxbaa qorayeyba markaasaa barkooda xataa shacarada ay u gebiyeyno brintu miman shara dunya bakhirati waqaala bana rasuul اllahi qad kataba oy barhkood ay dee xaddi lagama saarayo arrinkuna dee may ahayn iswat kolleyta ujeeda kitaabo rasuulka ilaahay oo wax qoray eh dee arrinkan dee had iyo goor uu arkaya dee muuqday unbaa taasi masixitaankood iyo ruuxaan waxba qorini wixii rabsi isaga u ahaa waaba garan karaa waa taswiiri karaa iyo umuurahaasu mayhayde bal adugu waxaan leedahay barhkoodna malaa waxyaalahay qorqoreen waxyaalo dee hadal badan bay baryo keentaye muhimku rasuulka ilaahay sifadiisa taas bayd ummadda taas bay ahaydba oo xagga walaa naxsubudan xisaabtii kale caadiga ahayd ma aha waxay ka dhigaan waa xisaabtan marka la eega manaasisha qamarka iyo xidigaya ay leeyihiin iyo socodkooda iyo godadkooda iyo taas oo kale ee dee bal matalan dadka macrifada taa u leh waxyaalahaa badiyey waktiyada la filayo hilaalkii inuu muuqan karayo marka kale iyo waxyaalaha ay kalaba sheegaan qoybtan falaga oo kale taasba weyo inagu taa mid aan naqaano maaha saa daraaddeed ilaahay cibaadaadkeenii soomkeenii kuma xidhin waxyaalo dee taas dadka qaar keliya un ay garan karaane shaygaa caamka ah ee cid kastaaba ay garanayso ruux kastoo aan wax qorin waxba aqriyin kii baadiyo joogay mid aan waxbaranba waa calaamadaa waadixee la arki karo ee cid kastaaba ay dadisan karta ayaa cibaadaadkeedii laguma xidhaye umuuraha dadka kama qarsoomaye in yaroo kooban in ay garan karto ilaahay cibaadaadkii kuma xidhin weeye laa naktub walaa naxsubu saa daraaddeed الشhهر hkda وhkda وhkda وcqd الإmam في الثالثة taasi waa markii hore waa sagaal iyo labaatan buu noqdaa والشhهر hkda وhkda وhkda yaعnي تmاma ثaلaaثيiنa iyadoo sodon dhamaadkeeda ujeedadu sodonna bisha way noqotaa sagaal iyo labaatanna way noqotaa kala day arrintu taa tahay marka la eego bilow iyo dhammaadba cibaadaadkiinii ama soomkiinii waxa aa ku dee idinka aad ku gelaysaan ama aad kaga baxaysaan aragtay ha noqotaa bisha aragtaan haddaa arki weydaana soddonkii buuxiya وxadaثnii محamed بن xaatimi qaala xadaثna iبn mahdiyi can sufyaana waa iبn mahdi waa cabdالرaحman sufyaanna markaa waa hawri can الaswad iبn qaysi bhada اisnaadi walam yadkur lishahr ثani ثaلaaثiina intan dambe oo yaعni tamaam ثaلaaثiina ama bishii kale umuu sheegin oo intaa dambe uba ka tegay isaga xadaثna abu kamil بn الjaxdariy qaala xadaثna cabdالwaxid بn زiyaadi qaala xadaثna الxasan بn cubayd الlahi can sacd bn cubaydata qaala anahu samica bna cumara sacd bn cubaydata ayaa wuxuu maqlay ibn cumar radi allahu canhuma sacd bn cubayda qaala muxuu yihi samica uu maqlay ibn cumara ina cumar wuxuu maqlay radi allahu canhuma rajula nin yaquulu le iyadoo rabadaan la joogo malaa habeenkii ay bishu shan iyo tobanka noqotay alleylat kollay nusqooyinkii malaa madbuuca ahaa allaylataa dhacday iyadoo xarako qalam ay tahay dee dabi kale maahae waa xarakadan fadxadan yaree kuma sugan ee marka la eego icraab ahaanna waa wax yar durugsan walow nusqooyinka taasi ay dhaceen bal siday icraabtu inoo saxayso un baama ku soconaynaa oo inaan alleylana mubtado kaba dhigano habeenkada alleylatu nisfina aan khabarkii kaba dhigano waayo wax imaka halkan lagu nasbiyaa ma muuqdo alleylatu habeenkan caawi ihi leylatu nisfi ninkaasaa yidhi laynooma soo magacaabo iminka ibnu cumarna waa maqlayay waa bisha kala barhkeedii a bishu waa shan iyo tobanna way kala badantay hadduu yidhaha waa shan iyo tobanna wuu diideen ee bishkii bisha barh kala barhkeedi weeye faqaala lahu wuxuu ku yidhi maa yudrika maxaa ka ogeysiinaya maxaa ka ogeysiiyey ana leylata annisfu caawa inay habeenkii kala barhkii tahay bisha samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu ashaaru haakada wahaakada waashaara waan u ishaaray biasaabici اcashri farihiisii tobankaa maratayni wahaakada markii saddexaadna fi haaliثati waashaara biasaabicihi kuliha farihii oo dhan buu wada ishaaray laakiin waxabasa wuxuu xabaasay dibdhigay u weeye ou laabay aw khanasa ama ceriye macnaa ahar uu dibdhigay ibhaam rasuulkii unbuu markii kaba reen oo ninkii wuxuu leeyahay dee bisha sagaal iyo labaatan imika haddii markan ay la odhanayo caaw waa kala barhkii bisha oo haddii soddon ay bishu noqonayso laakiin bishan inay soddon ku dhamaan iyo kale ayaa war u haya haddii dee sagaal iyo labaatan ay ku dhamaato caawa dee markaa waaba intii ziyaadadii intii badnayd baa tagto kala barhi markaa ma noqonayso caawa shan iyo toban afar iyo toban ba harsanaadayo oo haddii ay sagaal iyo bishu soddon ku dhamaanaysa ayaa la odhan karaa waa kala barhkii laakiin haddii kale itaasayn dee lama odhanayo buu leeyahy adiguna war uma haysid bishu soddonna way noqotaa sagaal iyo labaatanna way noqotaa isna wuxuu ka dhaqaaqo soddon buu kaba dhaqaaqaya ninku hadalkiisan bal markaa dee ma ogid buu leeyahay taas oo ujeedadiisu markaa hadalkiisu tan weeye sin lianna shahra qad yakun tisca wa cishriin adiguna waxaad ujeedaa un imaka kala bar wuxuu ansaxayaa haddii bisha ay soddon noqonayso dee taasna inay noqonayan kale ilaah baa warhayo bal xadiid waxa inoo soo socdo uu waxa weeye xadiid abu hurayra oo duruq le baa inoo soo socdo xadiidkii ibnu cumar waa dhammaaday bal markaa waxa ay tahay un imika horta xadiidkan ama axaadiistan dee alfaado kala duwan baan aragnay faqduruu lahu iyo faqduruu lahu halaasiina iyo bal faqduruu lahu dama inagu soo noqnoqotay tan ku fasirnayna waxa weeyaan qadaradan waxa ay tahay waxa u qadartaan tiradii inay dhammaato oo soddonkii ay dee taas dabdiya taa xaqiijiya oo markaa bisha bilowgeedii aad kaba soo usoo fiirsataan halkaa kasoo tirisaan soddon kaba dhiga taas baan macnihii kuba fasirnay sababtaan ugu fasirnayna waa lafdigan meesha inoo yimee faqdiruu lahu halaaثiin iyo xadiidka abu hurayre waxyaalaha inooguma dambeeya ee faakmilu lcadad iyo fasumuu halaaثiina yowma iyo facuduu halaaثiina yowma iyo taa walow xataa xadiidka ibnu cumar ba bukhaari iyo shaafici agtiisa iyo ay dhaceenba waxa weeyaan iyaduba isaga wasta xadiidka abu hurayra si waafaqsan waxaan taa u leeyahay culimada qaarkood baa waxay kuba tegeen faqdiruu lahu in lagu fasiro macnaa faqdiruu waxaa qadartaanoo alhilaala taxta asaxaaba waxaa dee kol hadduu habeenkaasi qarsoonta oo cirku daruur leeyahay haddii samadu ay saafi tahay sax aragtidii un ilaashada oo dee laakiin haddii cirkii daruur leeyahay oo aa arki weydeen waxa suurtagala inay bishiba bilataye bal inuu dee taxta alqayn kuma jiro taa qadara oo markaa sooma taa qadara inuu bishiba taxta alqayn kuma jiro sooma oo kale waa nasaa culimada qaarkood iyagu yowmu shaki haddii samadu aanay saafi ahayn yidhaah waa la soomaya oo maalinta ay shacbaan soddon ka tahay ba markaa waa la soomaya yidhaaha waa siday kuma tegeen kale n madhabka xanaabilada iyo qorooyina waana wax inoo dambeeyo baabka kan ka dambeeya insha allahu tacaala aan kuba arki doono waa ta yidhaha lakin waxa weeyaan taas waxa fogeynaya xadiidka alfaadihiisan kale lafdigan faqdiruu lahu halaaثiina iyo tirada buuxiya iyo alfaadaha inoo dambeeya taas baa meesha ka saaraysa markaa macnaha waxa weeye saa jamaahiir alculama ay kuma tegeen waxaa qadartaan tirada tamaamkeedii qadara taas weeye macnaha ma qolooyin kalaa jira ee nin taabiciyo mudarif ibn cabdillahi ibn shakhir ay way ka soo naqliyaan ibnu qutaybana isagana way kaba soo naqliyaan qaarkaa dad ka dambeeyeyna inay hadalladaa yidhaaheenoo faqdiruu lahdan waa dee faqdiruu lahu bilxisaab weeye oo markaa idinkoo xisaabtii manaasisha iyo taa iyo eegaya taa qadara oo xisaabiya xaggaas oo bal haddii dee bishii markaa xisaabtu soo saaraysa inay bilanaysana taa ku sooma haddii kalena iskaba daayo o kale laakiin taa culimadu guud ahaanba way radiyaan xadiidka alfaadihiisa kale ay kuma radiyaan haddii arrintu noqotona de waxay noqon laydba inay kulfo adag iyo mashaqo badan dadka ugu sugnaan layd hadii la yidhaha bal manaasisha iyo waxyaalaha laba eego taa ha laguma sugo taa waxa lagu dabdiyo laba yidhaaho waayo dadka badankoodu waxaamaba garanayaan in yaroo kooban unbaa garan lahayd cibaadadiiba dee khalal baa geli lahayo bal taasna ad waxaan leeyahay oo tafsiir barhkooda iyadana xadiidka intiisa kala diidaysa kolley aadna culimadu taa way ufogeeyaanba waxa weeyaan iyada bal taas jaanibkaas marka la eego in xadiidkii lagu fasiro bal xadiidkii abi hurayrana waa kan xadaثna yaحya بن yaحya qaal akbarana ibrahim بn sacdi can ibni shahaabin ad ibrahim bn sacd waay camr bn ibrahimna waa kii markii dhaweydu aabihii ahaayaynu wax kaba soo warinaynaa mar sanadkii hore nooguma sugnaa xadiidkii horeyna orduruqdiisii mid kamida ibrahim bn sacd bn ibrahim can ibni shahaabin can saciid bn اmusayibi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala anahu qaal wamaata waa xadiid abu hurayra kolley imika isaguna asxaab dhowra oo asxaabtiisii baan ujeedaaye xertiisii adigu waa saddex nin baan arki doonaa kii ugu horreeyey waa ninkii usodogaayna abi hurayre u qabee waa saciid ibn musayib ayaa muxuu ka wariyay aba hurayra qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam idaa ra-aytum lhilaala bisha haddaa aragtaan fasuumuu waaba bishii shacbaan aydeeda intay dhammaato bishii rabadaan wey waidaa ra-aytumuuhu hilaalkii shawaal haddaa aragtaanna faaftiruu afura fain ugumna calaykum haddii laydinkaba qariyo samadu ay daruuriya waxa leedaha arki weynaan anigu haddii la arki waayo habeenkii la filayey ee bishuna sagaal iyo labaatanka ay dhammaatee soddon ay noqonaysay fasumuu halaatiina yowman buuxsada soddon cisho de hadday shacbaan tahayna shacbaan soddon cisho kaba dhigo maalinta asoomina waa yoom shaki baagu noqon haddii balb xadaثna cabdالرحمن بن السلام بn الجumaxiyu qaala xadaثna رaبيc yaعni بna mسلmi can mحamedi huwa بnu ziyaadi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غمي أغمية iyo غم iyo غمية iyo iyadoo minta la fudaydiyo غumiya la yidhaha waa taan la yidhaha waa isla wada macne haddii laydinkaba qariyo dee kolley naayib faacilkuna muxuu noqon fain غumiya الhilaalu wey waa bishii hilaalna waxay yidhahaan bishu ilaa saddexda habeenoo hore ayaa hilaal la yidhaha wixii ka dambeeya saddexda hore qamar baa la yidhaha luqada carbeed haddana lix iyo labaatanka iyo toddobiya labaatanka ayaa hilaal lagaba cabira culimada qaarkood luqaduna labada habeenee hore ayuunba hilaalka ku khaas yeelaan waa bishii dee haddii laydinkaba qariyo calaykum faakmilu cadada tiradii buuxiya hadday shacbaantii hadday rabadaanba tahay wey وxadaثna cubayd لlahi بn mعaadi qaal xadaثna abi qaal xadaثna shucbato can mحamed بn ziyaadi qaala محamed بن زiyaad ba wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata abaa hurayran maqlay radيa الlahu canhu yaquulu qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam sumuu liru'yatii waafطiruu liru'yatii fain غumiya عalaykum الshahru ama de facudu ثaلaaثiina shahrino waa dee bishii oo dhan maahe waa hilaalkii bishii markaa la filaye weeye inay bilato facudu ثaلaaثiina tiriya soddon cisho tirsada xadaثna abubakr بn abi shaybata qaal xadaثna mحamed بn bshri alcabdiyo nisbadan alcabdiyu markay idhaahaan maaha dee cabdi mujarada nisbe loo nisbeeye waa reerkii mashhuurka ahaayee badnaa cabdulqays la odhanayey ayaa nisbadoodu tan ay u timaadaa marka labadii dee kelime ismigu isagaba imanayay bay mid ahaan la gooyey oo alcabdiyo markood hadda sida cabdishamsi oo kale iyo cabdidaar oo kale iyo kan kumay kaaftoomin reerkan baa arkaa isagoo cabdulqays ay alcabdiyu ku kaaftoomaan cabdishamsi alcabshamiyi oo kale cabdidaar alcabdariyu iyabaaba u taalo waxay kelimadii kalena kasoo qaadeen baa jirta lakin waa nisbatan ilaa cabdilqays tani bishr alcabdiyu qaala xadaثna cubaydالlahi bn cumar can abi zinaad can اlacraji abi zinaad waa cabdillahi bn dakwan acrajna waa cabdiraحman ibn hormus waa sanadkana asaanida abi hurayre kuwa ugu asixo badan ayuu kaba mid yahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala dakara rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam alhilaala faqaala idaa ra'aytumuuhu fasumuu marka bishii aragtaan sooma waidaa ra'aytumuuhu faaftiruu fain ugmiya calaykum facuduu ثaلaaثiina kollay axaadiisna way isukee fasiraysaa baan idhi kuwii hore faqdiruu lahuna walow faqdiruu lahu ثaلaaثiina ba aan taa soo aragnay waa taa halkan tani inooguma fasirantay kolley axaadiistu way inoo dhammaadeene cashirkuna intan buu inoogu joogsanaya laba arrimood oo yaryar oo ayuba aan yar raacinayaan mid weeye imaam nawwi raximah اllahu tacaala isagoo axaadiiثa hakada wahakada iyo ashar wa tisca وacishruuna sharxayay uhi macnihiisu waxa weeye bishu maaha un san dee markii horeba kusoo celcelinaya weye bishu sagaal iyo labaatan unbay noqotaaye ee waxa weeye sagaal iyo labaatanna way noqotaa say soddonba u noqoto marka ujeeddada iyo murtidu waxay noqonaysaa buu leeyay in la ictibaariyo bishii uun waayo soddon buu noqon naaqis isagoo ana sagaal iyo labaatan buu noqdaa kolkol markaa bishii haddii la arki waayana waa saddexe xaalu baa inoo yaala haddii dee la arko sagaal iyo labaatan uu ku dhamaaday waa inoogu dhamaaday haddii taanu ku dhamaano bishii la arko soddon kuma dhamaatayna waas haddii la arki waayana waa in soddonkii la dhameeyo marka wuxuu culimada isagoo kasoo naqlinaya riwaayintan uga jeede waqad yaqacu naqsu mutawaaliya fi shahrayni wa halaata waarba wa arbacatin kolkol baa waxaa dhici karta laba bilood oo wada dhimani inay isku xigaan ama saddex bilood oo dhiman ama afar bilood oo dhiman oo kolkol baa waxaa suurtagal uu leeyahay afar bilood ay isku xigtay inay sagaal iyo labaatan ku dhamaadaan laakiin muxuu yihi lakiin walaa yaqac fi akara min arbacatin waa si culimada kasoo noqonayo laakiin afar bilood wax ka badan oo bal matalan shan bilood oo wada dhiman oo isku xigaa taasi ma jirto laakiin mid iyo dee laba iyo saddex iyo afar ugu badnaan way israaci karaan waxaa kaloo xadiidka kusugan buu leeyahay ishaaradan mufhimada ayne waa kan san lahaa waa ishaare mufhima in la ictibaadsan karo kolka lagu camal fali karo taas waa mid arrin kalaa jirta oo bal matala culimada qaarkood ay sheegaan oo de bishii waa tan kolna sagaal iyo labaatan noqonaysa kolna soddon noqonaysa ramadaanna waa tan fadli leh ruux hadduu ramadaan soomo oo kale dee waa kan toban bilood bay u noqonaysaa in dee dembigiisii la dhaafayo ilaa bisha bisheedii iyo fadli badan oo kala duwan oo bishu ay leedaa jirta haddaba fadligan bishu ay leedahay dulnimo ayaa fadligan iyo sawaabkan yaho markaa farqa udhaxeeya ma jira xaggii fadligii bishii kaamilka ahayd ee soddonka ahayd iyo bishii naaqiska ahayd haddii sagaal iyo labaatan ay ku dhamaatana fadligii bishii rabadaan lalahaay oo dhan iyo wixii la isugu ballanqaadiya waa la helayaa hadday soddon ku dhamaatana waa la wada helayaa markaa ujeedadu nuqsaanta bishu ay naaqis noqotay sagaal iyo labaatan noqotay fadligii waxba ma dhimayso fadligii bishan baa ilaahay uu ku markaa ka dhigay uu inagu siiyey markaa fadligii wax farqiga udhaxeeya ma jirto bisha kaamilkaa iyo bisha naaqiska taasi waa markay bilnimo noqoto laakiin de haddii maalintii bal sagaal iyo labaatan markii ku dhamaanaysay sagaal iyo labaatan labaatan bishi way u dhantay soddon bay noqotay maalinta soddonaad kolley iyadoo hadda sagaal iyo labaatan hadday bishu ku dhamaato fadligii bishu uu dhammaan lahaa haddana waxaan dee camalkee ziyaadadu la imanayo nawaafil leh ama waajibaad leh waa dhici karta dee sawaab ziyaada in loo ictibaariye muhimku waxa weeyaanuun in bishan kaamilka iyo tan naaqiskii waa isla wada mid oo bishan un baaba dee sawaabku ku xidhnaa sawaabkiina waa dhan yahay wax ruuxii kaga dhinaanayaana hadday bishu sagaal iyo labaatan kuba dhammaato oo maalinta soddonaad ee maqani waxba ruuxii kalama maqno weeye fadligu waa uu dhan yahay allah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha